odayaasha dhaqanka koonfur galbeed arrintaasu walaac badan bay ku haysaa marar badan waa ka jireen hadda warka aad sheegaysa hadduu sandhiga duleelaba ku dhacayn hortiska hadal buu noqonayaa mar anakadu waa biyaabannahay oo maaragtay baarlamaankii masiirka ummadda lagu aaminay arrin aan meeshaba ku jirin xaalad abuura inuu keeno waa waxaan la dhakafaarsannahay wey wax la aqbali karana maaha ummad saakaba ay la daalaadhacayso maaragtay nolosheeda gaarka iyo coronis in mataqaa dhibaatooyin badan ay iska dul saaran yihiin in saaka olaad loo ilaamiyo wax la qaadan kara maaha wax la qaadan kara maaha cidda waxaasu samaysayna kolley wixii ka soo baxo ayaday aaba leedahay annaka keliya waxaan u sheegaynaa ummaddu wax intiiba laga baaqsan karo habad dori ka baxdo ha laga baaqsadaan leenahay midda kale waxaan u sheegaynaa ninka la yidhaahdo farmaajo adeer abaal haddii lagu galo abaal darro looguma gudo dadku shalay waad ogeed maaragtay ummadda soomaaliyeed qaabka ay kugu dooratay iyo mataqaana hambaliyada iska soo daba dhacaysay in dadka jadbaysanaa oo lahaa farmaajo hadla ii geeyo saaka inaad qori u abaysato adeer wax la qaadan kara maaha ersaagad ilaahay baa bixiyey ersaagad ilaahay baa bixiyey afar sano sharaf leh ayaad soo martay laba sanoo qarkajeexe aan hubno inaysan hergelayniba maba suurtogelaysee ay dadkaa ku dhibaataynin waxaasuu faraha kala bax ummadaada wanaag horseed miiska mataqaanay wadahadalka ku soo noqo mataqaanay adiga waxaa lagaa rabaa in markii shirka laisugu tago shanta maamul goboleed iyo adiga aad isu tagtaanin waxaa lagaa rabaa adiga inaad shir godoomiso aaraahdooda dhegaysato wixii ay soo gudbiyaan aad shir godoomiso wixii tali tusaale aad u geysatan waa lagaa rabaa laakiin adigiiba haddii sharuud wadato maamul goboleedkii sharuud wato hordiyaaf madaxweyne federaal ah waxa lagu wareersiiyay waa intaas adeer waxaan ku leenahay wadda aadan lahayn waxba ha ku raadinin wadda aadan lahayn waxba ha ku raadinin baarlamaano baarlamaano waad ka baxdeen kii idinka horreeyeyna ayadoo abaaru jirto dadka laamiyada anjeero loo ururiyo aan waddada waddooyinka aan u qaadno unugiiba habada anjeeraa soo siino dhibaatadii taalayla arkayay ayay kuraasta isku garaacayeen saakana xaalad aan jirin bay abuureen kollay ummadda aada rabtaan inaad wax u noqotaan waa ummaddan barnaamijkaa isaga ah waxaan u malaynayaa mataqaanay inuusan socona inaan u malaynaa waxaasa laga laabtan leenahay qaabka haddii wax u socdaan walahan dhibaato ayn ka dhalan maya wixii wanaag dhalaaya waa la yaqaanaa waa la garanaa waddooyin loo maray leeyihin laakiin qaabkan ma haddii wax ku socdaan qaab wanaag ka imaanaya ma aha cid taageeraysana ma jirto cid wax ka faa'iidaysana ma jirto ummaddan hadda mataqaanay in dhibaato loo horseedo wax loo baahan yahay maaha hadda xaafadaha qaarkood ilmaha ilkahay ku sitaan baa la leeyahay adeeg nin maskiin ee gurigiisa deganaa oo noloshiisa la daalaadhacayay in saaka mataqaanaa qah la geliyo ayadoo coronis jiro oo gaajo ay jirto dhibaato ay jirto in dadka qah la geliyo wax loo baahan yahay maaha waxaasan waxaa keenay dadkii iimaansan waayey afartii sanoo la doortay wakhtigoodii dhammaaday iimaansan waayey walahan jirin raadinayo meesha laba baarlamaan baa joog cadalka hoose dhibaatada keligiisa wato maxay tahay shalay ninkii ku doortay maantana waa ku soo dooranayay ka daa ummadda dhibaatadaad ku haysaan ka daay ka daaya wixii hadda aad samaysanna qaabkii lagu daweyn lahaa keena sababta adiga xilkaagii markii uu dhammaaday waxaad haabhaabanaysa maxay yihiin intee wax ka raadinaysaa oo meel wax laga raadiyey ma jirta xaggeed wax ka raadinaysaa waxaad wax ka raadaysaa degaanka u soo noqo nin walba degaankiisa aado doorasha u diyaar garoowo in dadkiisu ay soo doortaan halkaasay maslaxadda ku jirta odayaashu marna ka baaqi marnaba ku baaqayaan in degaal dhaco mar walba waxaan ka soo horjeedna waxaas wey mar walba dagaal baan ka soo horjeedna ummadda ha laga daaya dhibaatada antaasan ugu baaqayna maadaama odayaashii dhaqanka ee misna dhinaca siyaasadda ku milmay aad tihiin ee beesha caalamka wax badan way ka hadlaysay arrimahan waxay ka digaysay ee, in doorashooyinka lagu kala tago muddo kororsigana way ka soo horjeesatay bal ee, qorshaha ay wadeen beesha caalamkana bal iyana ka waran
ani horta beesha caalamku qofku waa la garab qaban karaa waa la taageeri karaa laakiin lama usi karo hadduu meel fadhiyo sidiisa banaanba qofku waa la taageeri karaa waa la garab qaban karaa waa lala talin karaa laakiin tubka lama saaran karo ruga ninkeeda dabadaha ee ma kaadana way tidhaahdaa soomaalidu annaka waxaan leenahay beesha caalamku ninka be aayaha anaga annagaa ka tashanayna leh muxuu ka tashanaya guriga oo ku jara irintiisa beesha caalamka taagane oo waardiye ka saarane askariga waardiyaha meesha jooga beesha caalamka ka soo ma asagaa lacagta siiy adeer markaad wax noqotaa lacag ku gaarsiiye saaka warka beesha caalamka sheegaysa raac intaasaan leeyahay anugu
ugu dambeyntii bal maxaad ugu baaqaysaa ee dowladda federaalka iyo sidoo kale ragga kale ee siyaasiyiinta ka soo horjeeda iyo dhinacyada kale ee dhammaantoodba ee ishaya ee ku aadan bal xaaladda xilligan ka soo cusboonaatay muqdisho oo dadku ay wadnaha farta ku hayaan masna ay ka baqdin qabaan in dagaal uu dhaco Ee, waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed ilaahay ha garansiiyo in allahooda tala weydiistaan ay u noqdaan way dembaabeen ummadda haddii deb Ee, waxaan ugu baaqayaa marka hore ilaahay ha loo noqdo ha la towbad keeno waa la dembaabay ummadda markii ay dembaawdo ilaahay malaa'iguma soo dira iyada dhexdeeda laisku itixaamaya ninkaad shalay u sacbinayseen oo wanaagaad ogeed aad ku dooranayseen saakan waa midka qoriga abbaysanaay baarlamaanka shalay aad doorateen oo kalsoonidiina siiseen kan tooreyd usoo dhiibayna waa asaga ee waxaan idin waxaan idin sheegahayaa marka hore ilaahay ha loo toobad keeno bil soon baa lagu jiraa ilaahay toobadiisu way furan tahay waa lanaga aqbalayaa baryada ilaahay ha lagu dadaalo in shartooda ilaahay idinka naga nabadgeliyo oo dowlad caadile ilaahay agtiisana wax ku leh in dalkan ilaahay oo u keenana ha la weydiista ilaahay agtiisa wax badan yaalan shacbada haddii kor loo taago gacmaha maran ilaahay ma soo celiyo marka ilaahay ha la baryo ee ummadda ilaahay ha u noqoto baryada ilaahay ha loo noqdo nimankan waad arkaysaan oo niman naxariisla ma aha ilaahay ha la weydiisto awoodda leh in maaragtay ee, ummaddan uu u naxariisto ha la weydiisto dowlad caadil ee wanaag wax ku lehna in ilaahay uuna siiyo waana mahadsantahay